haatanna waxa aad kusoo dhowaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo toddobaadkan ku saabsan qaabka ay u bilaabatay doorashada xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya barnaamijka waxaa muqdisho kusoo diyaariyay wariyaha v o eda xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
jimco wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aannu maanta ku lafagurayno qaabka ay ku bilowdeen doorashooyinka aqalka hoose ee soomaaliya iyo dhaliilaha ka imanaya qaar ka mida saamilayda siyaasadeed oo sheegaya in doorashadu ay boob ku socoto oo aanay ahayn mid daahfuran iyo ugu dambayntii mas-uuliyadda ka saaran golaha wadatashiga qaran xallinta wixii tabashooyina ee ka jira arrimaha doorashada waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya doctor cali dhuux maxamuud maxamed oo ka mid a aqoon-yahanada soomaaliyeed brofesor xasan sheekh cali oo bartay cilmiga siyaasadda iyo brofesor cabdiraxmaan cabdulaahi daqare oo ah sharciyaqaan falanqeeya arrimaha siyaasadda dhammaantiin kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka su-aasha ugu horeysa haddii aan ku bilaabo doctor cali dhuux sidee u aragtaa qaabka ay ku bilowdeen doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamanka kow iyo tobnaad bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsantahay xasan waan salaamayaa dhammaan asxaabta ay wala jirta falanqaynta haddaan barnaamijka usoo noqdo sida harta ay ku bilowdeen doorashada waxaa la yidhi nabar la filayay naxdin mooyaane xus ma laha waxaa la filayey markii horeba maamul goboleedyada ayaa horta doorashada aqalka sare ayagu u xil saarnaayoo macnaha mas-uul ka ahaa marka waa la ogaa marka sida hadda ay wax ku socdaan inay wax noqonayaan laakiin waxaa meesha ay dadku ay fiirinayaan dowladda dhexe doorkeeda gaar ahaan prime ministerka in uu macnaha gacanta ka qabto waxa ay hadda samaynayaan maamul goboleedyadu oo macnaha waxaoo marka cadaalad darrada ah marka laakiin maysan dhicin ayadana marka waxaa moodaa sidii doorashada ay ku bilaabatay qaabkii ay u bilaabatay aqalka sare iyo qaab ka sii liitaba hadda inay ku socoto waayo kuraasta aqalka sare maamul goboleedyada u madax banaanaa laakiin midan waxa iskale beelo beel baa iskale kursiga ergadii lama garanayo wax dooranaysay odayaashii dhaqanka oo boqol soddon iyo shanta lama xaraynin oo magacyadoodii iyo liiskoodii lama faafin waxaa un lasoo tuuraa maxaa la yidhaahdaa hebel baa la doortay oo tv-ga lasoo geliyaa maxaa loo soo gelin waaya mumkin telefishinka qaranka odayaashii dhaqanka ah ee la yaqiinay ee boqol soddon iyo shanta ahaa maxaa loo soo gelin waaya magacyadoodii meelahay joogaan inta dhimatay inta nool marka maxaa loo cadeyn waaya oo diidaya in laga cadeeyo warbaahinta qaranka taasi waxay kutusaysaa marka waxweyn musuq maasuq baahsan inuu ku socdo doorashada oo ka sii xun kii aqalka sare waa mahadsantahay brofesor xasan sheekh cali bismillahi raxmaan raxiim marka hore waxaan salaamaya saaxiibadii dhuux iyo mahdi iyo daqare iyo adiga xasan kaafi xaqiiq ahaantii waxaa ceeb ah in waxa socda la siiyo magaca doorasho ama xulasho sababtoo ah waxa socda doorashona ma aha xulashona ma aha ee waa magacaabid doorasho iyo xulasho iyo magacaabid maxay kala yihiin doorasho waxaa waaye dadku wax ay u siman yihiin oo ayagoo xor ah ay wax kala dooranayaan waay xulashana waa in labo ama saddex qofood oo kooban dadku ay haddana ay kala xushaan laakiin haddaba inta maa hadda waxa socda waxaa waaye waa magacaabid marka arrinku horta marka hore horta waxaa socda yaanan doorasho dhihine waxaan dhahaynaa magacaabid kadibna waxaan ka hadli doonaa waxa ka dhalan doona magacaabid loo geliyey shaati doorasho waxaa ka dhalan doona meesha aan rabay inaan faahfaahiyo waa taas waa mahadsanta waa tahay aansiiyo ninka la yidhaahdo daqare daqare sidee u aragtaa qaabka ay doorashadu ku bilaabatay bismillahi raxmaan raxiim waad salaamaya dhammaantiin walaa horta doorasho haddee ma dhihi karo doorasho waa midka ku xusan dastuurka jabtarka koowaad farqooyinkiisa koob iyo laba iyo saddex doorasho waxay yeelataa oo dastuurka ku leedahay guddi madax bannaan oo arrimaha doorashooyinka u xil saaran wixii o dhan ma jiraan marka middan waa mucjisadii kontonkii sano ina daba taagnayd kun sagaal boqol iyo lixdan iyo sideed iyo lixdan sagaalkii ilaa wixii ka dambeeyey haddana lasii jadiidiyey labada kun iyo labadii kun oo wixii four point fka lagu sheegay taasoo mar kasta iska ahayd wax uun blood calumnation magacaabid siyaasadeed ah runtii inteena waan ka qaylinay in badan waxaan u dagaalanay u dagaalanay in doorasho dadweyne axsaab qaran oo ku tartan la helo ku tartama la helo nasiib dara waa la diiday haddana waxaad moodaa kuwa ugu qaylada badnaa oo doorashada xorta iyo xalaasha ahee dadweyne diidanaa inay haddana hadda ugu si qaylo badan yihiin waxaan leeyahay anigu doorashadan waa doorasho dadban waa doorashadii labada kun iyo labaiy tobankana soo martay waa tii labada kun iyo lix iyo tobankana soo martay waa ayadii midigna wax kale ha ka fiirinin bidixna wax kale ha ka fiirinin waxaanse leenahay ilaahayow waxa ka soo baxaya wax barakaysan oo laga yaaba berrito rajada aan naawileyna ah mar uun inaan gaarno doorasho dadweyne xisbiya ku tartamaan baarlamaanka weytanaada soo bixi doona ilaahw ka dhig bay naga taagantahay ma ogiye anigu doorashona ugu yeeri mahayo xulashona ugu yeeri mahayo waxaan leeyahay waa doorasho oo muxuu ahay political nomination ah oo qof lasoo magacaabayo qofkii ay madaxda maamul goboleedu rabaan qofkaasaa iyo xildhibaana xubno ka tirsan midowda musharaxiintu waxa ay dhaliileen hanaanka doorashada golaha shacabka loo maamulayo waxayna sheegeen in kuraasta qaarkood la boobayo sidoo kalena doorashadu ay gaabis ka socoto oo marba kuraas gaar ah tartankooda la qabanayo eedayntaasi ma tahay mid meesha ku jirta xasan shiiqaansiiyo doorasho waa dhahaynaa laakiin magaci doorasho sax maa waay aysan wuxuu ugu dhacayn ama aan loogu qabanayn sidii loo qabtay laba kun iyo koyo tobankoyo tobankii labayo tobankii iyo laba kun lix iyo tobankiiyo toddobayo tobankii waanu ognahay hal mar baa la dhahay hala qabto waalan la qaban jiray saaxiibkay daqarana anoo ixtiraamahay waxaan hadda socda saaxiibkay daqaro waa u jeedaa inaysan lix iyo tobankiina saan ahayn labayo tobankiina saan ahayn wixii jira anagoo haddaan xataa cid u hiilayno walba runta iaana ka tegin aan sidii wax u jiraan aan u sheegno waxna waa asturi karnaa dhibaato male waxba kama qabo laakiin xaqiiqadu waa isla xaqiiqadii marka gebi ahaan the entire process waxa dhan oo socda ayaa waxay yihiin wax ku socda qardajeexay ku socdaan caqliguna ma ogola waaqaca siyaasadda soomaaliyana ma ogola taariikhda soomaaliduna waxayna baraysaa in la marin habaabay intaas waxaa dheeri ah hadda waxaa socda waa wejigii labaad wixii horay uga soo dhacay baydhabo wixii horay uga soo dhacay dhuusamareeb wixii horay uga soo dhacay jowhar ayaa waxay soomaaliya u noqdeen sunno sunnadaasaa lagu socdaa sunnadaas ayaa lagu socdaa waad ogtihiin baydhabo markii laysugu tegoo lafta gareen meesha la geynaayey waxay ahayd werigi koobaad qoorqoor markii la geynaya dhuusamareeb waxay ahayd weriga koobaad cali guudlaaba markii la geeyey jowar waxay ahayd weriga koobaad waxaa la rabaa in naloon sameeyo laba boqol iyo toddobaatan iyo shan xildhibaan oo dhammaantood weriga koowaad ah sababtoo ah waxaa soo loo diray oo loo dhiibay wiilina lagu taageersan yahay oo lagu garab siinaa isla kuwii ku soo baxay weriga koowaad soomaalina waxay horay ugu mahmahda iyadoo hirbaadiye ah hal booli ah nirig xalaala ma dhasho marka baashaani waajaha wareersan tahay jid xumayna ku socotaa daqarna waa maqlaysaa saaxiibka brofesor xasan sheekh cali adiga sidee u aragtaa doorashadan sistamka soomaaliya hadda ka socda ee doorashada lagu sheegay qof kastoo muwaadin oo soomaaliya waa u dhaliilanyahay laakiin su-aasha taallaa waxay tahay oo brosorka iyo inuu ogaada iyo saaxiibadii uu ka jawaaba loo bahaya asaga macalinka siyaasadda noo ah mushkiladan mushkilad lasoo bilaabatay prime ministerka roobla ma aha mushkilad lasoo bilaabatay farmaajo ma aha waa wax konton brosorka wuxuu nagu dhahay konton iyo afar sano bay doorasho dadban taagan tahay weliba wuxuu yidhi soomaaliya waxaa sidaa u galay doorasho qalloocatay oo dariiqi loogu talagalay iyaa saa u gashay tii ayaad ahayd baan dhammaystiraynaa markaas sida hadda muuqata waxay markii la tahay madaxda maamul goboleedyada iyo gudiyada heer dowlad goboleed ee doorashooyinka iyo maxaanku dhaha prime ministerka oo isaga u xil saaran korjoogtaynta iyo muxuu ahay implementationka doorashada waxaan u baahanahay doorashada in la dedejiyo qayladan socoto ee madhelayska ah ee afar saddexdii sane soo socotay doorashadii xortii xalaashada aan ku weynay iyo nimankan midooda musharaxiinta iyo labada maamul goboleed ee muxuu geedfadhagu ah ee puntland iyo jubbaland waxaas dhaliilaha iska dhaafaa loo bahanya brosorkuna asagaa macalinkooda eh waxa weeye wuu ogyahay waxa soomaaliya meeshay ka timid meeshay u socotee waxa weeye bal ilaahuna mooti nabad aan ku galla doorashadan wixii la magacaabay hala magacaabo aan isku dayno dowladda cusub ee soo socota baarlamaanka koyo tobnaad inaan ka dhex raadino oo ku barashar garayno xukuumadda iyo madaxweynaha waxaa imaan doona in doorasho dadweyne xisbiyaale loo guuro middaa roolkeenu ahaada qoyaanka soomaliya taasaa laga rabaa aldhuxsidee u aragtaa midowga musharaxiinta khayladhaanta ka soo yeertay iyo arrinta ay ka digayaan masantaha xasan soomaalida waxa kuma maadaa fiintu roobka haya kama ciidee midka soo soday ka cida midooda musharaxiinta horta waxay ka hadlayaan anu hadda qaylo ma arkay waa dad maogtahay siyaasiyiin oo wadanka soo hoggaamiya ku jira dad indheer garad oo aqoon laho maaragtay weyaan oo doonaya inay dalka uu itijaah yeesho oo meel aado waxay fiirinayaan dhabaha soomaaliya ku socota ay arkaan iyo khaladka maaragtay ay samaynayso madaxda ama ha ahaato heer federaal ama heer maamul goboleed ha ahaato ummaduna way la wada qabtaa inta badan iyo ninkii garasho leh dee qofkii qof ku nacaynaya ama qof qof jecel isaga taageeraya waa gaar marka horta midowga musharaxiinta waa sidaas waxa ugu soo haray anuguba waa la qabaa waxa soo haray doorashadan hadba maaragtay shan kursi ama afar kursi oo kasba ah lasoo tuurayo doorasho maahane waa madadaalo waxaan rabaa in la yidhahdo doorashaa socota oo dadka lagu madadaaliyo waad ogtahay aqalka sare boqol iyo sideed maalmood baa lagu doortay afar bilood ku dhawaad bay socotay tanina maalintiiba shan haddii la doorto ama afar la doorto macnaha bishiiba la doorto meeqay noqonaysaa markii lagu dhufto macnaha waxa loogu talagalay inay sanadka twenty two ay gaarto oo maaragtay dee afartii sanaba in mar doorasho dhacdaa la rabee laba sano oo markaasi sharci daraa ay dowladdan keertekarkaa sii joogto oo madaxweynuhu meesha iska sii fadhiyo dalku sidaas sii ahaado political extension waay aad waa mahadsan tahay brofeor xasan sheekh cali waxaa jira dad badan oo qaba in doorashooyinka aqalka hoose aad loo gacan bidixaynayo iyadoo dhinacyada doorashada maamulaya uu mid kasta u xusuulduubayo inuu soo saaro xildhibaan isaga taageersan maxaa loogu yeeri karaa aragtidaada dhibaatada soomaaliya haddii loo abtiriyo waxay dabada la gashaa doorasho laga been sheegay oo iyadoo ah ama magacaabid ama xulasho layiri doorasho siyaasadda in laga shaqeeya waxay u baahan tahay ama ay leedahay saddex waddo waddada waxaa waaye waa waddada legitimasiga sharciyadda siyaasadda in si sax ah looga shaqeeyo oo khaladaadkeeda la yareeyo waddada labaad waa in siyaasadda laga macsiyeysto oo waxoogaa khaladaada ay jiraan laakiin laysla ogol yahay iyo ta saddexaadoo ah kufsi waxa aan ka digayna marka waxay tahay siyaasadda soomaaliya inay gasho kufsi li'annu hadda ka hor ayay kufsi gashay kufsigayaa lagu waday waa laysku dilay dhiigaa ku daatay halni nin dooran keligiis ayaa la doortay waa sii socotay soomaaliyoo dhanmay kala daadisay marka hadda waxa socda haddii aan waxaan rabna in la helo siyaasad guur saxa la guursado oo legitimasiya haddii aan weynay waxaan u baahnayn siyaasad waxoogaa macmal ah oo laisla wada ogol yahay oo la isqaato oo ugu yaraantii labaiyo toban iyo lixiyo tobanka iska ah laakiin hadda socdo taas waa layskala gudbay tani waxay u gudubtay dhinaca heerka kufsiga u gudubtay marka maadaama ay kufsiga u gudubtay wax aan filayna ayaa waxay yihiin dhiigay dhalays marka doorashadaanu dhiig iyo jeexjeex iyo rafaad ay ku socotaa taasaan ka digayna marka aniga marka that's the problem oo la rabaa dadka inay saxa u fahmaan marka waxaa la rabaa in wixii la toostoosiyo oo oday dhaqameedkii la yaqiin ergadii beeshoo la yaqiin wakhtigii sidii loo yaqiin kadib ayagoo ayagu beeshii aan la faragelinoo wixii ay u socdaan kadib wixii lagu darsa kara ha lagu darsado aan siiyo brofesor daqare runtii anigu waxaan goobjoog ahaa labadii kun doorashadii carto aad baan u xusuustaa sidax loo doortay sidoo kale waxaan tagnay imbagaasi labada kun iyo shantii aad baan xusuustaa sida loo doortay labada kun iyo labaiyo tobankiina waan taag magaaladanaa taagnaaniya brosorkayga xasan sidii tusaalaha igu yaa badnaa wuxuu ahaa oday dhaqameedka anigu aan isku xaafadda nahay labaiyo toban xildhibaan baa laga rabay intuu dadkii oo dhan gacan mariyey ayuu subax damagaari ka qaatay wixii uu sameeyey ma laho bihi caliim sixteenkina waxaan goobjoogu ahaa gobol ka mida gobolada steedyada oo uwaas iyo faamilkiisa oo socda ee ul inta lagala daalay uwaas kale iyo faamilkii kursigiisa ay soo saareen tanna marka maxay tahay waa tii ayaad ahayd marka wax anugu aan dhaliilaya waxay tahay waa sistamka aan soomaalidu ay ku socotay labaatankaa sano ee foreign halfka qanuunka khilaafsan ee corruptionka ah systemka in la dhaliilo loo baahan yahay brofesor xasan macalinkayga uu dhaliilahayo kaas weeye laakiin dadka hadba marka soomaalida problemka waxay tahay hadba qofkii nin baa wuxuu dhihi jiray doorashada dadban xildhibaan doorasho dadban baa soo socda xildhibaano dadban baa imaanaya waxay waxay dooranayaan madaxweyne dadban madaxweynaha dadban wuxuu dooranayaa prime minister dadban baryamasarka dadbanna wuxuu soo magacabi doonaa golo xukuumad oo dadban isla afarta sana iyadoo waxba la qabanin bay saa ku dhacaysaa xilki looma gudan karo because waxa ayaa waxay tahay aasaaska foundationka ayaa khariban marka waa suurtagal waxaan ka hadlayn oo dhan waxaan dhigi karaa marka allahuma laa sahla lama jacaltahu sahla fajcal umuurana sahlan cali dhuux adiga ma kuu muuqataa in dhinaca doorashada uu nin tooxsi ka jiro way muuqataa sadar muuqda sool ka dhanbaa layiri marka laakiin haddii qofku siduu rabo waxu noqon maayaan hadduu hadda xildhibaanku rabo soo saarto lama aqoonsanayo xildhibaankaas lama dhahayo oo xildhibaan qaran bulshadana markaas ma aqoonsan doonto qof aqoonsanaya ma u jiro marka waxa fiican qofku inuu si legitimiyada ku yimaado sharciyada ku yimaado doorasho horta markii la yidhaahdo waa in wixii loo siman yahay meel loo siman ay dadku ku tartamaan waxa ay ku tartamayeen ay u siman yihiin wax waadax oo muuqdo transparency ay yihiin doorasho sidaasaa la yidhahda laakiin doorasho la ogyahay qofka ku soo baxaya oo markii haddii la yidhaa maanta hebel iyo hebel baa macnaha tartamaya la ogyahay inuu hebel kursiga soo qaadanayo taas doorasho ma ah midda kale nin baa wuxuu yidhi odaya ninkii geeda tiriya yaaq ka tegay ka waran geedaan tirinayaa buu yidhi marka yaaq buu ka tegay yaaq waa geedka geedaha u weyn ninka marka hadda xildhibaan le waxbaan dooranayaa oo dalkaanan xildhibaano iyo mustaqbal iyo dowlad u raadinayaa brofesor jawaari oo ah raggii dastuurka qoray oo loogyahay arkiibyadii qaranka inuu yahay ina u diiday inuu siiyo shahaadadii maaragtay ugu tartami lahaa kursigu ku fadhiyay siddeedda sano yaa loo sheegaya xataa carruurta intaas way garan kartaa iska dhaaf dadka wax garta ah waxaas doorasho laguma sheegi karo marka xildhibaanaday soo saaraan ayagaa soo saartay xildhibaano qaran ma noqonayaan sidaasaan anugu markaas aaminsana dhegaystayaal haddii aan idin xasuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aannu maanta ku eegayno tabashooyinka ka jira qaabka ay ku bilowdeen doorashooyinka golaha shacabka iyo cidda ay mas-uuliyadi ka saaran tahay inay saxaan madmadowga taagan waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya doctor cali dhuux maxamuud maxamed oo ka mida aqoon-yahanada soomaaliyeed brofesor xasan sheekh cali oo bartay cilmiga siyaasadda iyo brofesor cabdiraxmaan cabdulaahi daqare oo ah sharciyaqaan falanqeeya arrimaha siyaasadda aan u soo laabtay barnaamijka maalmahan dambe waxaa soo badanayay nabadoonno cusub iyo ugaasyo la caleema saarayo oo ay samaysanayaan beelaha qaarkood iyadoo ay jiraan nabadoonno hore oo la aqoonsan yahay arrintan mugdi intee la-eg ayay gelin kartaa daahfurnaanta doorashooyinka haye brofesor daqare horta nabadoonnada la samaysanhayo waxaa keenaysa nabadoonku wuxuu ka madax bannaanaa siyaasadda dhaqan buu ahaa jufa iska lahayd siyaasaddii markay meesha timid oo damaacigii kuraasta ay fara bateen qof kasta oo wax raba markuu maartay kii kale ee rasmiga uu reject ka dareemo ama wax ka dareemo wuu ku qasban yahay inuu horta ugaas cusub soo saara marka nabadoonadan faraha badan ee cusub ee la samaynayo waa corruptionka ka mid tahay kuwii la sameeyey boqol soddon iyo shanta ahaana ee hadda aad qaanuun ahaan dad aqoonsan yihiinna in badan oo ka mid a feeg baa lagu soo sameeyey dad yar baa ka ahaa kuwa lilahay oo kuwa saxda ahaa maalin walbana kuwaa la soo saaraa hadda idinku waxaad ka hadlaysaan dowladda dhexe iyo afaaraheeda iyo boqol soddonka haddaad statiska ogaan lahayd inta ugaas la sameeyey cusub oo ku kale la tuuro la tuuro sicee bararka ku dhacay macnaa hadda kun way gaareen ugaasida hadda soomaaliya oo siyaasaddu ay samaysay marka tii bay tan ka mid tahay marka waxaan isleeyahay mashaakilkan taagan waxaan ka bixi karaa marka inagu u istaagna inaan ka baxno laakiin inta aan sidan inagu noolnahay oo dhaqaalihii inagu haysano dowladnimadu runtii saddex faktor oo muhiima ayay ahaan jirtay waxaan public sectorka la yidhaahdo oo ah dowladda oo adeeg bixin u taagan iyo private sectorka iyo civil society-ga runtii haddii ay xumaadeen oo public sectorkii waxay ahayd in privatekii iyo civil societygii inta iskaashadaan in doorasho dadweyne loo saciyo ilaa aan taa ka gaarino ila meeraysa waa ku jirayna waadna arki doontaa haldhux maxay ka dhigan tahay nabadoonadan cusub ee la samaysanayo dulmi baa la samaynaya waxaa la tabcayaa xildhibaanka maaragtay waxweyn in la soo saaro xildhibaan aan ugaaskiisii rasmiga ahaa saxiix ka haysanin erge rasmi aysan dooranin tartan waadaxa aan gelinin cid la tartibtay aysan jirinin waa black market waa suuq madow alaab suuq madow lagu gadayo kale weeye xildhibaanadii iyo nabadoonadii iyo dadka dhaqanka waxay noqdeen markaasi samaagalin waaye macnaha dadka dadka tahriibiyo wadamada kala geliyo maaragtay human trafficking oo kale baa doorashadii laga dhigaya nabadoon la qarinayoon la aqoonin xildhibaan la qarinayoon la garanaynin meesha lagu dooranayoon la aqoonin oo la qarinayo waxa dhan waxa weeyaan smaag waa wax waaweyaan markaasi waxa weeyaan waa wax dulmi ah marka waxa magacyadooda waxa weyaan oo kuwaan loo samaysanayah ujeeddadu waxa weyaan in xildhibaan ayagu ay rabaan oo wataan ama maamul goboleed ha aadeen ama dowladda dhexe ay soo saartaan weyaan marka meesha waxaa ka baxaya the ambitional somali community uu ka baxay rabitaankii bulshada soomaaliyeed meesha ma yaala laakiin waxaa yaala rabitaankii maamul goboleedyada maxaa la yidhahdaa ama kuwa taxaalufka la ahaadeen filan soomaaliya ama kuwa kale ha ahaadeen iyo dowladdii dhexe rabitaankeeda marka shacab xildhibaankuna wuxuu matalaa matalaada golaha shacabka la yidhahdaaye xildhibaanku waa kii imatalayo berri ii fariisanayay aniga golaha shacabka marka ciddii ay matalayeen markaasi waxa weyaan maba dooranayaane waxaa dooranaya maamul goboleed iyo dowladda federaalka rofeor xasan haddii aan ku siiyo sidee u aragtaa odayaal dhaqameedka maalinba mid cusub hotel lagu caleema saaray arrintaas balka anoo arkaas u soo jeesana waxaan rabaa marka hore inaan hosta ka xariiqo su'aal horta sideeda caalamka ama dunida horu martay horta doorasho maxaa loo qabtaa su-aashaas anaa ka jawaabaa waxaan hortaala laba xaaladood oo ah deganaansho siyaasadeed iyo qalaalaansho siyaasadeed deganaansho siyaasadeed waxaa lagu heli karaa oo keli ah qalaalaansana loogu hortegi karaa oo keli ah hal wado waa inay dadka dalka iskale ay doortaan hoggaankooda haddii marka ay dhacdo marka in aan laga shaqaynayn oo doorashadu waxay martaa saddex heer input process output iyo objective ama taargeday leedahay haddaan af soomaaliyeeyo waa waxa meesha laysugu keenaayo iyo sida loo qabanayo iyo natiijada ka soo baxaysa iyo natiijada ka soo baxaysa sida loogu gaarayo ujeeddadii lalahay haddii marka habraaca doorashadu ou qaldamo waa broseskii natiijada ka soo baxaysa xildhibaanada ka soo bixi doona waxay noqon doonaan kuwa aan haysan kalsoonida dadka waa legitimasiga legitimasigii haddii la waayo aqbalaadii dadka acceptance an loyalty ayaa la waayi doonaa waxaana imaan doona in lays dilo horta dhibaatada aan ka cararayna waa taas calidhuux mar kasta oo la gaaro xilliga doorashada waxaa soo ifbaxa xaalado amni darro oo ay ka mid yihiin dilal qorshaysan iyo qaraxyo waxaana sidoo kale jirta hanjabaado ay la kulmayaan ergada wax dooranaysa haddaba sidee ergada iyo goobaha doorashadu ka dhacayso amnigooda loo xaqiijin karaa soomaalida waxay tiraa see xeer lagu xagtaalkaran ku nabad galaan dee si ergadiina ku nabad gasho doorashadiina ku dhacda loo baahan yahay laakiin hadda de qaabka hadda doorashadu u socotaan bas lugsannahay marka laakiin haddaan ka hadlo meesha hadda muhiimadda aad ka leedahay waa siday ku nabadgeli lahaayeen ergadan wax dooranaysaa iyo cidda mas-uuliyadda ase ah dowladda federaalka ama maamul goboleeda ahaadeen markaasi madasha qaranka sidee sida loo badbaadin karo anu waxaan is dhigi karaa si tembrary ah waa loo badbaadin karaa ergada inta ay doorashadu socoto ilaa laga gaaro maxaa la yidhaahdaa xil meesha u dambayso in madaxweyne la doorto intaas ergada meesha ay wax ku dooranayaan inay joogaan iyagu dee ayagii markaas waxa weyan amnigooda la ilaaliyo dhaqaalo la siiyo ay halkaa joogaan si tembrary ah wax oo forever ah oo dowladdan ay u samayn kartaa ma ay jirto laakiin qofkii haddeer inta wax doortay dirinta ka baxay amnigiisa ma sugi karaan marka inuu wejigii qarsado waxaa ku kalifay waa naftiisu badbaadinaya marka aniga waxaan qabaa waxa weeyaan inta ay doorashadaasi socoto waqtiga doonta intay qaadanaysa ma naqaano oo hadda waxaan u jeednaa waaba hadday doorasha dhacdee in iyagu amnigooda ay markaasi waxa weeyaan ay iyagu sponsor gareeyaan oo kafaalo qaadaan oo ay dee meelo ay ku noolaadaan iyo ay joogaan markaasi ilaahay baa qofka naftiisaaye inta hawshaasi socoto ay si tembrarya markaasi u ilaaliyaan waa mas-uuliyad ayaga saaran aaminsan aniga inay sameeyaanna waa laga rabaa xasan sheekh amni darrada iyo doorashada maxaa isku soo beegay horta haddaan dawli jirin asal ahaan oo shuruudihii dowladnimada leh oo dadka iyo dalka ay sheegata ammaankooda ka shaqaysa aysan jirin wax aan ka hadalna amni maba jiraanba waqtiwaas kooba waqtaas marka waqti isagama qaadayno waxaa kaloo kuu soo yira waxaan kaloo dad laga keena xaafada laga keena iyo wax sida uu sheegay saaxiibkay mahdi laba maaski soo xirtay waxaasoo dhan waxay isku yihiin waa isku backage waxay aas-aas ka yihiin siyaasad la rabo in la kufsado ma ninku wax raba inuu wax kufsadaa wejigiisa banaanka keena ninkaan waxa wejiga duubanaya asaga ma ah ninkii keensaday oo u shaqaynaya waxaanoo dhan biyo meel godanay ku dhammaadaan hawshaanoo la qabaayoo dhan hal nimaa caweyska loo tumuuhaya halkaas nimaa caweyska loo tumayaa waxaan dadka uga shaqayn lahayo keensada kuwaan imaahaya maaha kuwaas iyo kuwa maamulaya iyo kuwa u ogolaahaya iyo kuwa waarideynaya iyo kuwa qoraaya iyo kulligood waa xaamiyaha xaraamiyaha waay dhammaantood waxaa dhalay doorashadii baydhabo doorashadii maxaan ku dhahaa dhuusamareeb tii jawhar aad dhashay kulligood waa gacanta koobaad waxaan waa fasaad fii fasaad wanatiija takuunu fasaadan hay-adda qare ergadan wejiga soo xoratay ergada la hindadaayo see amnigooda loo sugi karaa dowladnimadu waxa ugu badanee laga rabo waa adeeg bixin adeeg bixinta waxa weeye securitiga number one-ka ah ma hayno muddo dheer adeeg bixin oo security ugu horeeyo taa marka waxay furtay albaabaha mushkiladda haday tahay tan haddaad ka hadlayso hadday tahay masuq maasuqa dhacay hadday tahay dowlad xumada hadday tahay waxaan mushkiladan waa mushkilad runtii dhacday wey tan kale muhimka waxay tahay maalmaha culeysyadu jiraan ee doorashadu jirto way soo bataan sababtan waxay tahay inta yarteeda amnigeedba waxaa loo leexayaa in muxuu ahay shaqooyinka lagu qabsado marka waxaasoo dhan weeyo isku soo duuduubo runtii wax walboo laga hadla waan ka hadalnay laakiin waxaa dhiman martaan problemkii sheegno mushkiladda waxay tahay soomaalidu waxaan biisi ku nahay waxaa mushkiladda taagan inaan ka hadalno ka hadalno laakiin iskuma dayi karo inaan xalkiina samayno xalkiina aan implementation u samayno waa waxyaabaha aan runtii aan ku rafaadnay muddo dheer weeyo amniga dowladda prime ministerka isagaa ballan qaaday oo yidhi amniga dalkan iyo doorashadeeda iyo waxeeda anaa iskale prime ministerka laga raba marka inuu damaanad u sameeyo damaanad qaad dadkan ergadaa iyo in waxaan lasoo afjaro maarata durub waqti dheer aysa qaadanin ugu dambayntii xalku muxuu yahay sideese doorashooyinka golaha shacabku ugu qabsoomi karaan qaab cadaalad ku salaysan brofesor xasan sheekh cali doorashadan ama magacaabidan ama xulashadan waxaa doonta ku magacaaw ah khaladaadka ka dhaca waxaa mas-uulka ah madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ra-iisul wasaare rooblane mas-uulka ma aha sababta waxay tahay khaladka dhacaya xooggiisa waxaa samaynaya kuwii ou farmaajo sameeyaa samaynaya maxamed xuseen rooblane ra-iisul wasaare waxaa loo doortay iyada oo toddobiyo tobankii setembar la diyaarsaday qorshaha la gelayo oo ayadoo heshiiska la heshiiyey oo uuna wax ka bedeli karin oo yimid sidaad og tihiin in la magacaabo waxay qaadataa laba bilood madaxweynihii hore soomaaliya farmaajo wuxuu ka shaqeeyey waagaas in uuna ra-iisul wasaaraha dooran ilaa iyo inta laga qoraayo heshiiska doorashada si uu asaga keligiis ugu sameeyo power manipulation dowlad dhisida soomaaliya kuma soco karta sidaan waxay u baahan tahay dramatic janji in waxaan la bedelo aragti cusub iyo fikir cusubna la keeno dad cusub oo ka shaqaynaya dowlad dhisidana ay yimaadiin brofesor daqare xalku muxuu yahay xalku waxaan u arkaa xalka dhow waxaan u arkaa in aqalkii hoose soo xulistiisa la dedejiyo xalka dhow taasaan u arkaa ra-iisul wasaare ayay tahay marka awooddiisa iyo taladiisa sida runtii ku cad cutubka sideedaadee dastuurka qarankan uu leeyahay ee aan lagu dhaqmin howlaha maamulka iyo maaraynta dalkan oo nooc kasta leh ra-iisul wasaaraha iyo waxaas kale ku-xubnaha golihiisa wasiirada ra-isul wasaaraha marka waxaa laga rabaa shaqada inuu qabso waa mid midda kale ee brofesorku asagu uu sheegay ee uu leeyahay muxuu ahay qof baa jawhar la geysaday qof baa la geysaday galmudug qof baa la geysaday koonfur galbeed runtii dastuurkeena wuxuu qabaa muwaad kastoo soomaaliya in la dooran karo waxaan u dooran karo haddii madaxweyne cabdicasiis lafta gareen laga dhigay muxuu ahay koonfur galbeed madax looga dhigay aan dhahano sida dastuurku qaba xaq buu leeyahay haddii cali guudlaawo yani looga dhigay hirshabelle stateka madax looga dhigay xaq buu leeyahay sidoo kale haddii galmudug mataqaana madaxweyne looga dhigay qoorqoor xaq buu leeyahay mushkiladdu waxay tahay waa khatar in qofnacabaysiga iyo ninjeclaysiga labadoo musuqmaasuq qayb ka mid wey inaad qof aad u jeclaato indhahay ku tiri kartaa inaad qof aad unacbaatana indhahay ku tiri kartaa marka waana saddex laba qodob oo runtii musuqmaasuq marka la qiixayo ninjeclaysi iyo ninacbaysiba way noqotaa brofesorka taa waan u arag duwanahay waxaan leehay walaalaha soomaaliyeed ha soo xulaan xildhibaanadii ha soo dedejiyaan wax wanaagsan ha keenaan aldhuux haddaa soo gebagabayso xalku muxuu yahay si kooban bismillahi raxmaan raxiim xalka horta anu waxaan u arkaa xalku waa wixii aan rabna inaan helno weyaan waxa dadku rabo macnaha rabitaanka dadka musharixiinta iyo maamul goboleedyada iyo maaragtay dadka iyagu raba inay selection ku sameeyaan xildhibaanada rabitaankoodiiba hadda socda rabitaanka bulshadaan rabnaa xalku waa rabitaanka bulshada waxaan rabno inay soo baxaan oo ah xildhibaano legitimate inay soo baxaan oo maaragtay maxaa la yidhahdaa lagu kalsoonaan karo intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen doctor cali dhuux maxamuud maxamed oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed brofesor xasan sheekh cali oo bartay cilmiga siyaasadda iyo brofesor cabdiraxmaan cabdulaahi daqare oo ah sharciyaqaan falanqeeya arrimaha siyaasadda tan iyo kulanti dambe waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgel